gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug ee dhuusmareebnaana qismaha gudoomiyaha cabdisam salaadaaladan uu heliyay xildhibaan cibaada yuusuf axmed iyo ka tirsan baarlamaanka galmudug agaasimaha waaxda caasimada waxbarashada galmudug iskuduwaha mashruuca g b e iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ka qaybgalay dhexdhiga iskuulka deegaanka hilaale gobolka galgaduud iskuulkan ayaa hore waxa uu shaqada deegaanka hadda lagu samayn doono dib u habeyn iyo dayacti iyo sidoo kale ballaarin lagu sameynaya in lagu daro qoraal kaloo dheeriyo lagu taagan ku bartaan ardada deegaanka hilaale ee gobolka galgaduud dhexdhiga iyo wareen waxaa ka hadlay iskuduwaha waxbarashada degmada dhusmare maxamuud axmed cali isagoo sheegay iskuulkan qaybka iskuullada kahirgeeda deegaanada galmudug loogu taagan ku bartaan ardada deegaanada galmudug ee gobolka galgaduud
munaasabadan dhagaxdhiga ah ee dugsiga higlaale maanta lagu samaynayo waxaan uga mahad celinaynaa maamulka caasimadda guud ahaan bulshaweynta reer higlaale maamulka iyo howlwadeennada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee higlaale ilaah baa ku mahadsan intaa kadib si gaara farxad iigu ah inaan goobjoog ka noqdo iskuulka higlaale oo maanta wasaaradda waxbarashadu ay ku kordhinayso fasallo kaa oo ay u baahnaayeen dadka deegaanka muddo fara badan ay sugaayeen iskuulkan tashi bulsho ayaa lagu soo aasaasay horraantiisii oo dadka ayaa xoolahooda iyo hanti ayagu ay soo aruuriyeen ku dhisay maanta wuxuu marayaa dugsi hoose dhexe iyo sare kabka iyo garab istaagga wasaaradda waxbarashadu la garab taagneed marka laga soo tago halkan maanta waxaa laga dhigax dhigayaa fasallo lagu ballaarinayo haddii ilaahay qadaro
dhanka kale ee gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug ee dhuusmare cabdisan salaalinkiisa sheegay iskuulkan uu qaybka iskuullada lagu homarinayo waxbarashada deegaanada galmudug ayna tahay wax ka bartaan ardada deegaanka gilaale ee gobolka galgaduud
waxaan u joognaa mashruucan lagu ballaarinaayo iskuulka higlaale runtii ka kooban qaybo aad u muhiim ah qolol ka kooban suuliyaal leh kuraas iyo dayactir leh dhammaystirka iskuulkan leh waa wax lagu farxo runtii oon uga mahad celinayno cid kastooo ku gacan leh hay-adaha samafalayaasha wasaaradaha waxbarashada heerar kala duwan ee dowladda soomaaliya gaar ahaan galmudug runtii mashaariicda noocaana waa mashaariic bulshada waxtar u leh waxaana nala ka rabaa annagoo isku duuban inaan ilaashanno shaygu markuu danguud yahay wuxuu naga rabaa ilaalin waxaa la rabaa dhulkan inaan cidu sheegan waxaa la rabaa waxa lagu dhisayo inaan dhammaantanna ilaalinno waxaa nala ka rabaa waxbarashada ilmaha keliya ma ahane qof kasta oo bulshadan ka mid ah inay wax barato
xildhibaan cibaade yuusuf axmed oo kamid ah baarlamaanka galmudug ayaa sheegtay in iskuulkan uu ku yaala deegaanka higlaale ee gobolka guduud waxaynu mahad celisay dadka deegaanka higlaale oo sidoo marka ku dhisay iskuulkan iyo sidoo kale sadbarashada oo geysay waxbarashada qeybeeda kala duwan taasoo qayb ka tadaalada lagu homarnay waxbarashada ardada deegaanada galmudug gaar ahaan deegaanka higlaale ee gobolka guduud
waa deegaanka ugu horreeyey ee iskutashiga sameeyey waa deegaanka u horreeyey ee samaystay iskuul ay wax ku bartaan ilmahooda waa deegaankii maxayda laga bartay in wax la samaysan karo wey deegaankaanu hadda waxaa u diyaarsan degmadii waxaa u diyaarsan oo dhagax dhigta laga rabaan haddii ilahi anku ugu yeeri doonaa maxayda stationkii agabyadii maxayda insha allah dowladda federaalk dowladda galmudug maxayda ay ahayd ay ku qaadan lahayd degmada ay diyaarinayaan waxay samaysteen isku tashi ay samaysteen waxaan markhaati ka nahay dad micnaha isku tashanaya waxna fahansan inay yihiin waan idin mahad celinaya reerkilaale sidaa isku tashateen oo xoolihiina ta soo gaartay aad waxbarashada ku samaysateen markhaatina wasaaradda waxbarashada ka ah inay ahaayeen dadkii u horreeyey ee deegaankan ka bilaabay iskuul waxbarasho oo belalacag la'aan ayagu ay samaysteen
iskuulka deegaanka ilaa xukuumad iyo iskuullada saddex basha gacanta ku hayta soo looga hortagayo jahligay sidii looga bixin lahay dadka reer miyiga waxbarashadan loogu dhawey lahay qeyna ka dadaala lagu homarnayo waxbarashada deegaanada galmudug iyadoona iskuulkanta lagu sameynay doono dib habeyn dabacsiriyeen iyo ballaarin taasoo lagu darayo qool dheeraada loogu taga xubarta ardada deegaanka higlada gobolka galgaduud